waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal gabay xayirku wuxuu ku jiraa ujeeddooyinka ay hal abuurada soomaalidu wax ka tiriyeen sida magaciisa laga garan karana waa gabay mid kale la garab dhigaayo oo dhaaxba habka soo socda ku soo baxa maanseyahan caana ayaa tiriya gabay loo bogo oo intay dad badani kor ka bartaan aad loo qaadqaado gabay sidii gubato inta dhulka ugu faafa waaga dambena dhaxalka suugaaneed ee ummadda meel sare ka gala gabyaal kale oo badanaa ragga safka hore aan ku heer ahayn ayaa kol dambe wuxuu mariyaa gabay kaa caanka noqday u eg isla qaafiyadiisii ku tirsan hase ahaatee xagga ujeeddada si walba kaga duwan oo waa su'aale muxuu uga dan leeyahay mar wuxuu rabaa magaca gabyaaga weyn iyo kiisa in isku mar la xuso mar kalena waxaa suuragala inuu isleeyahay ku xumee oo ku qiimo dil midka uu gabay xayiraayo ee maansadiisu ay shaacday taasina waxay dhacdaa oo keliya haddii ay labadu nolol isku soo gaaraan aaraabase waa maadda iyo qosolka waxaa gabay xayirka loo curiyaa iyadana waxaa loo tagaa isaga iyo midkii lagu gabay xayiray marka la wada mariyo gabay xayirka halka ay maaddu kaga jirtaase ma aha erayada maxaa yeelay haddii aanu jacbur ahayn xagga habdhismeedka waxba kagama duwana maansada kale ee soomaalidu ay madaxa u ruxdo ragga tiriyaa waxay noqon karaan hal abuurka maanso qaar ka adagoo deelqaafka ka ilaalin kara sidaa darteed sababta dadka ka coslisaa waa ujeeddada waa arrinta uu gabay xayirku ka hadlaayo oo si walba kaga duwan tii uu gabyaagii hore wax ka tiriyey sida la rumaysan yahayna labada ujeeddo ee labada maansayahan ay ka kala gabyeen ayaa kala sarreeya oo waxaa la qabaa midda gabay xayirku inay tahay tu hoose oo in wax laga soo qaado aan mudnayn fardaha iyo geelu waa laba meesi oo soomaalidii hore ay si weyn u jeclayd nin walibana uu u hawshoon jiray sidii uu xeryihiisa uga buuxsan lahaa labaduba noloshooda ayay muddo dheer tiirdhaxaad u ahaayeen hodantooyada iyo saboolnimada qoysaskana waxaa lagu jimayn jiray kolba tirada ay labadaas ka leeyihiin inta ay la eg tahay sidaas awgeed baa maansayahankii hore waxaa laga fili jiray mar ama ka badan inuu labadaa meesi wax ka yidhaahdo waxaa haddaba wax lala yaabo bulshadii hore la ahaa labadaas inta xoolo kale la garab dhigo in la ammaano oo heesi waa halkeedee gabayo iyo geerara loo tiriyo suugaanteenna waxaa laga heli karaa maanse qurxoonoo rag gabyo ogaa ay ariga ama dameeraha ku ammaaneen weliba iyada oo ay ka dhab ahayd waxaase nasiib darro ah inaan dadku maansadaas dhegay jalaqba u siin loona qaatay gabay xayir lagu xumaynaayo maansayahanadii tixaha ammaanta ah fardaha iyo geela u tirin jiray aragtidayda gabay xayirka ninka tiriyaa waa geesi ku dhiiraday inuu ka maansoodo ujeeddooyin hor leh oo dhaqan ahaan aan bulshadu weli qaayibin waa hal abuur aad moodo inuu ku jeesjeesaayo bulshada inta ay la tahay arrimo laga gabyi karo iyo kuwo aan laga gabyi karin inay jiraan waa nin ay ka dhacdhacday hal abuurku inuu dog u leeyahay inuu ka gabyo wax kasta oo dareenkiisa damqa dubaaqiisana tixan maanso ka soo saari kara waa tahay jacaylkii badnaa ee soomaalidii hore ay fardaha u hayeeni dheeldheel kumuu iman isku mar ayuu farasku dhowr danood u qumin jiray qalab lagu dagaalamo mar buu ahaa marna gaadiid buu u ahaa marna wax lagu xaragoodo oo shirarka lagu tago ayuu ahaa haddii xoolo raacatadii hore ay xoolaha kala dhici jireen gaar ahaan geela wixii badanaa suuro gelin jiray fardaha unbay ahaayeen sidaa darteed bay lama huraan u ahaayeen nin kasta oo dani ka hayso geel la soo moola duugay inuu ka saami qaato dabadeedna ka dhacsado had bocolkii ay hawa ka soo gasho waxaa la yidhi abwaan soomaaliyeed ayaa inan uu dhalay wuxuu kala teliyey hanti la yeesho midda ugu wacan dabadeedna wuxuu ugu soo gebagabeeyey haddaad xoolo doonay xamara ag joog haddaad xela doonayna xamara ag joog haddaad xaraga doonayna xamara ag joog ujeeddadu waa inuu ku mintido siduu farda ku yeedhan lahaa marba haddii wax walba oo kale uu iyaga ku heli karaayo xoolo xidho iyo xaraga intaba tix haddaba faras loo tiriyey iyo mid lagu gabay xayiray aan tusaale u soo qaato sidaan filaayo dhowr xilli oo aan dhulka cirka looga iman ayaa waayadaa la soo maray jiilaallo aan gu'ya dayr toonihi u dhaxaynin ayaa meelo geyiga soomaalida ka mid ah ku raagay markaas baa geeddi iyo kaynaan aan kala fogayn kolba dhinac loo guuray iyada oo biyo iyo baad ambaday lagu raad joogo weli iyada oo xilligaas kulu lagu jiro ayaa gabyaab bulshadaas ka mid ihi wuxuu u adkaysan waayey xoolayarida ay abaaruhu badeen markaas buu ku tashaday inuu duulo oo siduu dhaaxba yeeli jiray uu geel gacmaha ka soo buuxsado sidaasna isaga iyo reerkiisu ay ku badbaadaan gole fardoodkii intuu ku dhaqaaqay ayuu isha mariyey bal inuu ka helo faras ama geenyo uu garabta la carraabo markaas buu soo qabsaday sango weyd bastiila ah asii markaas ka hor uu laba jeer ku duulay waa leefleefoo geyiga oo idil waa laga yaqaan maxayse kuugu taal leefleefkii hadda wax la qaybsan jiray ma wuu maanta yahay wuxuu hoosta ka haaraamay markaas ka hor nimankii ku taliyey in waqooyi loo guuro wuxuu rumaysnaa kaynaankii dheeraa haddii xoolaha laga dayn lahaa oo gaar ahaan fardaha iyo nugulka kale agagaarka ceelasha aan laga fogeeyeen inay sida tandhaami lahaayeen yeelkeede intuu jaro ku soo qabtay oo dhabarka iyo guudkaba u saraaxay ayuu eebbaweyne baryo ula jeestay wuxuu ku ducaystay faras lagu duulo ama wax lagu soo dhaco leefleef maanta uma muuqdo eh eebbow igu garab galoo geel igu soo sii wuxuu yidhi waa kaa wanaaggii ka ba'ay waraqii leefleefe waqooyi u ka ciibay farduhu nagaga wiiqmeene waddo geel ha qaadaan lahaa wagacda jiilaale eebbow wax igu sii dushaa waran la moodaayeb gabyaar kale oo kaa hore ay degmo wadaageen ayna muuqato waqooyi u guurkii inay ku wada jireen si aan isagu farda lahayn ayaa maqlay tixdaas ninkii lahaa uu leefleef u tiriyey kolkaas buu isna gabay xayiray qudhiisa abaaruhu si xun u saameeye geel iyo fardase kama ay haleeline waxay ka kala dhantaaleen arigii uu dhaqan jiray oo intii u hadhana ay caato la dirgan la'dahay abaarta leefleef iyo xoolaha kalaba asiibtay hadday tahay mid geyiga oo idil wada saabatay muxuu sida ninkaas oo kale isna waxarihiisa ugu caraacari waayey gabay xayirkii uu maalintaa tiriyey oo kii leefleef aan laga aqoon ayuu ku yidhi waa kaa wanaaggii ka ba'ay waxarahaygiie waqooyi u kici bayriyuhu nagaga wiiqmeene u wanjeeci geed baan lahaa wagacda jiilaale eebbow wax igu sii garaa weydla tag daranabu garha ku lahaadeen ama yaanay ku lahaanne waxaan shaki iiga jirin labadaa tixood soomaalidii loo wada mariyey ee xilliyadaa joogtay inay tan hore madaxa u ruxday oo leefleef ninkii lahaa la tiiraanyootay midda dambase ay ku qososhay maadna ay u qaadatay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo